dhagaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeenna oo ah toddobaadle xilligan oo kale aad ka dhagaysataan raadiyaha himilo waxaan kusoo qaadannaa mawaadiic aan isleennahay waxa ay ka hadlayaan amaba macluumaad ku kordhinayaan wacyiga haweenka soomaaliyeed annaga oo idiin raacinna sooyaalka mid ka mid ah haldoorada haweenkeenna si innaga iyo jiilka inaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan barnaamijka hooyada hadda iyada uurle ee soomto waxyaaba ka dhalan karo oo weyn malahaan waxa ugu badan oo ka dhalan karo waxaa waaye in maxay ahayd koriinshaha cunug oo kale haddaysan hooyada cunto fiican qaadan maadaama xilli badan ee sooman tahay waa soonka iyo hooyooyinka uurka leh waxaa inoo raaci doona sooyaal nololeedkii fartuun cabdisalaan xaaji aadan oo ahayd haweenay u olooleysa nabadda waxbarashada iyo xuquuqda aadanaha anigoo sacdiya nuur ayaa barnaamijka idiin soo saaray halkanna idinkaga tibin doona ibraahim calina farsamada ayuu naga caawinayaaye soo dhowaada saaxiibayaal hagaag haweenku waa tiirdhaxaadka ummad waliba oo koonkan ku nool waxa ay bulshada ay ku dhex nool yihiin ka ciyaaraan dowrar kala duwan sida bare dhakhtar cilmi baare ganacsade ciyaartooy iyo wixii la mid ah iyaga oo xoogga shaqada caalamkana ka ah shan iyo afartan dhibic afar boqolkiiba dunida dacal waliba mid ka mid ah shaqooyinka ugu muhiimsan oo ay qabtaan haweenku waa daryeelka hagaajinta iyo xanaanada reerka taas oo ka dhigan inay gacanta ku hayaan mar waliba jiilka dunidan usoo baxaya nasiib darrase badi ma dhacdo in la xusuusto kaalmahooda muuqda oo ay kaga jiraan bulshada laguna dhiirigeliyo markaas oo ay dadaalkooda sii laba jibaari lahaayeen si aan door kaga ciyaarno iftiiminta dadaalka iyo halganka haweenkeenna ayaan xubintan idinkugu soo gudbinnaa toddobaad waliba mid ka mid ah haweenkaasi mudan in la xuso isbuucan waxaan ku soo qaadan doonnaa barnaamijka sooyaalka fartuun cabdisalaan xaaji aadan oo ah haweenay u olooleysa nabadda waxbarashada iyo xuquuqda aadanaha sooyaalkeeda nololeed oo aan kasoo dheeganay dheganaha haldoorada haweenkeenna ee uu qoray weriye qoraa maxamed sheekh yuusuf baari waxaa inoo soo jeedinaysa caaisha nuur aadan fartuuna cabdisalaam waxa ay ku dhalatay kuna kortay soomaaliya elman cali axmed oo ahaa hal abuure iyo u ololeeya arrimaha nabadda ayay u dhaxday waana hooyo saddex caruur ah leh elman cali axmed injineer korontada ayuu ahaa shirkadii ugu horeysay ee koronto gelisa wadooyinka magaalada muqdisho markii ay dowladii kacaanka dhacday ayuu sameeyey sidoo kale dhalinyarada ayuu makaanig iyo wadida baabuurta ku tababari jiray si ay ugu shaqaystaan mashruucan ayuu ku bilaabay hay-adda samafalka elman oo uu ugu magacdaray qoriga dhig qalinka qaado dilkiisa waxa uu fariin qaraar u diray looguna talagalay shaqsiyaadkii soomaalida ee rabay nabadda waxaa tiri orahdaasi amnesty international sidoo kale waxa uu ahaa nin aada u caawiya dadka masaakiinta ee danyarta ah gaar ahaan dhalinyarada kabaha caseeya nasiib daro sagaalkii maarso kun sagaal boqol lix iyo sagaashankii ayaa la dilay intii uu socday dagaalkii sokeeye kadib dilkii saygeeda iyada iyo caruurteeda waxa ay u qaxeen canada kun sagaal boqol sagaal iyo sagaashankii dib ayay ugu soo laabatay dalka labada kun iyo lixdii si ay ugu ololeyso nabadda iyo xuquuqda aadanaha iyada oo ku guuleysatay in dib boorka uga jafto hay-addii elman oo uu aasaasay saygeeda aasaaska iyo waxqabadka hay-adda elman hay-adda elman waa urur aan faa-iido doon ahayn lana aasaasay kun sagaal boqol iyo sagaashankii loona qoondeeyay dhiirigelinta nabadda kobcinta hogaaminta iyo xoojinta awoodsiinta bulshada si ay qeyb uga noqdaan geedi socodka hanaanka iyo horumarinta soomaaliya waxa ay taageero badbaadin ah siiyeen dadka u baahan gargaarka iyaga oo ku dadaalaya sidii loogu abuuri lahaa firfircooni horumarineed falsafada ku saabsan gargaarka iyo horumarinta bini-aadamka ayay u wajahdaa baridda tacliim iyo xirfad abuur shaqo qofku ku shaqaysan karo howlaha waxqabadeed ee hay-adda ayaa keentay in badi bulshada soomaaliyeed ay la dhaceen howlahooda shaqo iyo bini-aadamnimada aqoonsiyo kala duwan ayay ka heleen madax kala duwan qaramada midoobay iyo ururada caalamiga ah ee adduunka iyaga oo la wadaagay abaalmarino aqoonsiyo iyo iskaashi howlaha hay-adda elman sister somali waa xarunta ugu horeysay ee loo abuuray wax kaqabashada dhibaatooyinka kufsiga si jawaab looga bixiyo ka hortagna loogu sameeyo dhammaan rabshadaha ku wajahan dumarka iyo gabdhaha daroob degan big up the ben nabad dhisida ayay ka shaqeysaa si loo joojiyo dagaalada iyo xasaradaha dalka qorshahan ayaa fududeynaya hubka dhigis lagu sameeyo maleeshiyaadka frontland activities u dhaqdhaqaaqida si loo ilaaliyo korna loogu qaado xuquuqda aasaasiga ee qofka soomaaliga ah waxa ay kormeer ku sameysaa iyo qoraalba ka warbixinta xadgudubyada xaddaafka ah iyo xadgudubyada kale ee dhaca equal voices qeybtan waxaa si gaar ah uga shaqeeya haweenka iyo hogaamiyayaasha dhalinyarada si loogaga qayb galo si macno leh nidaamka siyaasadda shiibil si nidaamsan ayay u maalgelisaa waxbarashada gabdhaha qaangaarka ah iyo kobcinta jiilka xiga ee hogaamiyayaasha siyaasadda skills training xarumaha tababarada iyo farsamooyinka waxa ay bixisaa waxbarasho tayo sare leh si fursad shaqo loogu talagalay habnololeed sharaf leh u dhisanto job creation heerka shaqo la-aanta haysata dhalinyarada soomaaliyeed oo ah mid aada u sareysa hay-adda elman waxa ay ku dadaashaa xal u helideeda iyo kuwo kale abaalgudyadii ay heshay sideedii maarso laba kun saddex iyo tobankii waxaa la guddoonsiiyey abaalmarinta international women of courage award uu mareykanka bixiyo diseembar laba kun iyo afar iyo tobankii waxaa lagu sharfay biladda xuquuqda aadanaha gaar ahaan sida midda xuquuqda haweenka soomaaliyeed ugu shaqeysay kana heshay fridrige ebert foundation f e s sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii jaamacadda harvard university ayay ka heshay cletisman international activist award sanadkii laba kun lix iyo tobankii waxaa lagu sharfay abaalmarinta rich theronkis award oo ay bixiso oxfam america ugu dambeyntiina laba kun toddobiyo tobankii abaalmarin ayay ka gudoontay aroora baraas awaakinin of humanity
muwaadin cadow aan muuqan ayaa yimid karoona keligaa kuguma ahan halis hadha yalsan hana aqbalin inuu si fudud kuugu soo tallaabo qaado afsaab ku meydho sanitaysor inta aad heli karto aad uga foojignow kulammada iyo in aad fadhi kudirirka badiso joog gurigaada iskaa isku karantiil haddii aad isku aragto calaamadaha lagu yaqaan inta aad ka helayso gurmad caafimaad wadajiraan uga hortagno cadowgan aan muuqan ee maalin kasta soo ridanaya dadkeenna
waa tahay barnaamijka haweenkeenna ayaad dhagaysanaysaan oo idinkaga imaanaya raadiyaha himilo f m boqollaba dhibic shan megahartis soonkaad waa bisha sagaalaad ee tirsiga taariikh sheegaha islaamka waa bil la faray muslimiinta intooda ay waajibka ku tahay inay isoomaan dukadaan oo ay iscaawiyaan dhexdooda iyaga oo alle kaga rajeynaya acmaashaasi beddel amaba ajir ka badan midkii hore koob iyo toban bil kadib oo ay sugayeen ayay usoo martisaa muslimiinta waxayna kusoo dhoweeyaan farxad iyo raynrayn waxaa soonka lagu waajib yeelay qof waliba oo muslin ah haddana qaangaar ah waxaase jira in loo cudurdaaray waxaa ka mid ah hooyooyinka uurka leh si looga taxadaro caafimaadka hooyada iyo uurjiifkeeda inkastoo diinteennu u cudurdaartay haddana bishan waxaa la arkaa hooyooyin uur leh misana sooman haddaba marka aanu ku eegno il caafimaad maxaa isbeddel ah oo ku iman kara caafimaadka hooyada iyo uurjiifkeeda maxay tahay in ay samayso hooyada si heerka nafaqada jirkeeda uusan isku dhimin uurjiifkeeda yarna si hagaagsan ugu koro cunooyin nooceeya ayaa loo baahan yahay in ay qaadato hooyada afurka kadib weydiimahan iyo kuwo kale ayaan kaga warcelin doonaa toddobaadkan barnaamijka haweenkeenna oo ay marti ku tahay doctoreysa basra daa-uud salaad oo ku takhasustay cilmiga janakolojiga soo dhaweyn kadib waxaan ugu horreyn weydiiyey uurka iyo inta marxaladood ee uu maro
bismillaahi haddaan wax kaaga sheego marxaladaha uurka uu maraayo waa saddexda bilooda ugu horeyso saddexda bilooda ku xigto iyo saddex bilood dambeysa ama first trimester wax la yiraahdo third trimester iyo maxay ahayd toole oo xilliga dambe oo dhalmada markay soo dhawaata saddexda biloosta oo toddobaad iyo sideedaad iyo sagaalaad ah xaaladahaasay kala martaa uurka wayna u kala duwan yihiin xaaladahaas way kala waxaysan yihiin saddexda bilood ugu horeysa inta badan soomaalida walaac u taqaanaa oo ah saddexda bilood oo hooyada warwareer xoogaa warwareer dareento maxayd matag lalabo waxyaaba saas oo kale inay dareentaa laga yaabaa maxay ahayd toole laakiin inta badan waxaas malahan saddexda bilood ku xigto waa bishii afaraad ee bilaabato in xoogaa yar caloosha soo weynaata bilaabato in xoogaa soo muuqato sida bishii afaraad iyo shanaad iyo lixaad waaye bilahaas inta badan calaamadihiibii oo mataga inay yiraahdaan ay u badan tahay oo ay ku imaado yaraasho isbedel ku imaada laga yaabaa saddexdaas bilood inta badan waxaa la dareemaa maxay ahayd toole oo badan ma jiraan waxaa kaloo la dareemi karaa saddexdaas bilood dhaqaaq cunug oo kale bisha afraad markii lagu jiro iyo bisha shanaad waxaa la yidhaha kig ama ama ama ama in cunuga macnaha nuuxsiga cunugoo kale in la dareemo saddexdaas bilood waxaa u badan calaamad ugu weyn oo saddexdaas bilood la dareemo waxaa waaye cunuga inuu nuuxnuuxsi oo la dareemo oo nuuxsado cunuga waaye waxaa kusoo harta saddexda bilood u dambeysa toddobaad iyo sideedaad iyo sagaal saddex bilood waa saddex bilood caloosha si fiican usoo weynaato oo hooyada maxay ahayd toole maxay ahayd toole dhaqdhaqaaq fiican oo aada u badan ay dareento fooshan ay soo dhawaato oo laga yaabo hooyada marka qaar inay dareento xanuuno yaryar sida bisha sideedaad oo kale marka la galo bisha sagaalaad bilowgeeda hore dhalmada soo dhawaato inay hooyada xoogaa waxa la yirahda brexidan jirman oo hooyooyinka qaar ee dareemaa waxay yiraahdaan fooldiina yiraahdaan soomaalida aa la dareemaa inta badan saddexdaas marxaladooday hooyada xaaladooday martaa markay hooyada uurka leedahay waa tahay marxaladahaasi marka ma jirtaa tu la dhihi karo waa ay ugu adag tahay runtii marxalad oda ugu adag oo marxaladaasa ugu adag la dhihi kara ma jirto inta badan marxaladaha saddexda bilood afraad iyo shanaad iyo lixaad oo kaleetoole ayaa aad macnaha waxyaabo waxaa dhici kara macnaha oo ugu riski ugu riski badan ama ugu adag oo macnaha cabsi badan laga dareema sida in cunuga waqtigiisa oo dhammaanin in miscarrage wax la dhaha ama maxaa ilmaha soo daataan oo kale in xilligaas oo kale haddii hooyada cunto fiican wax fiican qaadan weyso macnaha wax laa bathweydka xilligaasay bilaabataa in cunuga ku dhasho miisaan yari ku dhasho oo kale xilliyadaasay bilaabataa kuriinshaha cunuga xilliga ugu badan oo kuriinshaha cunuga kordho waa saddexdaas bilood xilli xilli ka adag ma jirto sida haddii hooyada nafteeda ay tiraahdo waxaa laga yaabaa saddexda bilood ugu horeyso inay mataga lalabada waxyaabahaas maxaad warwareerka in aad macnaha u haysato way u kala tahay qof xilliga dambe horaa saddexda bilood horaa u daran qof dadka dhexa laakiin markay noqoto caafimaad ahaan xilli xilli ka adag ma jirto xilli aad waxaa jira riski la dhaho oo ah saddexda bilow hore inta badan first trimester-ka haddiisan wax cilada ama dhiigbax ama waxba hooyada ku imaanin inta badan wax oo riski badan ama maxaa dhibaato badan maxay ahayd oo leh wax badan ma jiraan xilliyada dhexo aad iyadana oo loo baahan yahay hooyada inay kulli riska badiso in cunto qaadashada cuntada badiso in macnaa waxyaabahaas kala jiraan xilliyada dambe oo kale in hooyada oo dii maxay oo foosha soo dhawaato oo kale aad isku ilaaliso oo dhakhtarka la socoto oo xilli kasto maxay ahayd oo leh iska warqabto oo aad isku ilaalisa ee tahay marka way kala tahay inta badan laakiin marka la yidhaahdo xilliyada uurka inta laleeyahay xilliga ugu adag waa xilliga saddexda bilood oo dhexe ah oo ah saddexda bilood loo baahan yahay tamarta ugu badan loo baahan yahay hooyada korinshaha cunuga aada u badan yahay inta badan waxaa laga yaabaa hooyada inaysan saddexdaas bilood xanuun ama sidii walici ka baxdo oo kale oo wax dhiba gaarin laakiin xilliga ugu riskiga badan oo imaado maxaa la dhahaa inay ilmaha soo dilmaan ay timaado fooy soo degdegta ee timaado xilliyada ugu badan waa xilligaas oo aadka maxay ahayd toole marka caafimaadka tahay aadka macnaha oo ahaan uga adag laakiin sida kaleetoole xilliyada kale iska uurka o dhana iska wuxuu iska yahay ilaalis iyo waardiyin u baahan maahan hadda xilli xilli ka adag oo kale ma jirto laakiin xilliyada aadka macnaha oo la yidhaahdo risk times kala dhaho waa xilliyadaas oo kale waa second triministerka
doctor exhibition oo kale waxaa la arkaa hooyooyin uur leh misano sooman taasi maxaa dhibaato ah oo kasoo gaari kara caafimaadka hooyada iyo uurjiifkeeda yar
hooyada horta way soomi kartaa laakiin inkastoo haddana diinteena fasaxday oo tiri hooyada uurka leh ma soomi karto marka taas waxay noqonaysaa maxay ahayd oo leh hadday dhacdo si guud ahaan ah hooyada hadda iyadoo uur leh ee soonto haddana waxyaabo ka dhalan karo u weyn malahaan waxaa ugu badan oo ka dhalan kara waxaa waaye haddii aan sii kala saarno bilaha dhexe oo afraad iyo shanaad iyo lixaad saddexdaas bilood waa saddexda bilow tamarta ugu badan loo baahan yahay korinshaha iyo miisaanka ugu badan cunuga oo kale marka saddexdaas bilood hooyada ku jirto oo kale haddii inta soonto xilli badan ay sooman tahay cunto fiican oo nafaqo fiican laheen ay qaadato hooyada waxaa imaan karto in cunugaasi miisaankiisa yaraado cunug nafaqa daraa ay dhasho ama miisaankiisa oo liito sida soomaalida u taqaanaba oo macnaha miisaanka inta laga raba kiilaadka laga raba kiila ka yar dhalo cunug nafaqa daraa hees dhasho iyada hooyada maxay ahayd hoole ay gasho maxaa la dhahaa xaalad oo dehydration aan dhici karto marmarka qaar inkastoo yartaha waxaa dhacda wax la yihahdo maxaa la dhahaa britam labor wax la yihahdaa imaado baahida badan keento marmarka qaar inkastoo ay yartaha in fooshi soo hormarto oo kala imaado laakiin waxyaaba hadda saameyn u badan oo leedahay ma lahan waa iska riski oo asna jira waay macnaha oo la arkay macnaha haweenka inta badan qaar sooma in xilli hore ay fooshaan ama ay ama ay dhalaan cunug waqtigiisi macnaha ku xilsan tahay laakiin markay noqoto aan maxaa la dhahaa si xaaladda guud soonku had hooyada way fasaxan tahay way way maxay ahayd ole markaas hooyada uur kale waxay u baahan tahay afartii saacadood mar haddii noqoto labadii saacadood afar saacad mar inay hesho macnaha energy because inta caadiga qofka caadiga ah oo energy qaadan lahaa in ka badan inay qaadatay u baahan tahay cuntada dadka caadiga qaadan lahayn in ka badan inay qaadatay u baahan tahay maxay ahayd ole calories fara badan ama tamar fara badan inay qaadatay u baahan tahay oo cunto fara badan inay qaadatay u baahan tahay si korinshaha cunuga saxda u dhamaystirmo oo koomaado marka waa ka dhalan kartaa cunuga saameyn soonku waa u sameyn karaa khaasatan haddii hooyada aysan qaadanin cunto fiican oo nafaqo dhammaystiran leh oo u dhammaystiran tahay dhammaan qeybaha oo nafaqada u dhammaystiran tahay karboska haday ahaan led brotiinska haday ahaan led vitaminiska mirinaliska inta badan waxyaabaha saameynta kamida sida maadooyinka qaar oo maxay ahayd oo le haddii ka maqayin cuntada oo hooyada macnaha ka caawin lahaa koriinshadoo kale haddana ay waqti badan sooman tahay cuntada ay qaadanaysana ee cunto dheelitiran aysan ahayn waa imaan kartaa inay cunuga nafaqdara ay dhasho aha si taasi ay kaga badbaado marka hooyada uurka leh ma jiraan cunooyin kaabi kara nafaqada jirkeeda waa jiraan cunooyin cunooyinka maxay ahayd tole saan hore usoo sheegay cunooyin isku dheelitiran maxay ahayd tole hooyada inay qaadato sida maxaa la dhahaa qudaarta cagaaran maxay ahayd toole bardhooyinka bataatiyada maxay ahayd toole maxaa la dhahaa maxaa la dalaga waxyaabaha la yiraahdo inay hooyada qaadato caanaha malaayga hilibka wixii macnaha hooyada heli karto in wixiiba nafaqa leh oo qaadato hooyooyinka qaataan haddii hooyada ay soomayso maxay ahayd toole ay soomayso waa inay qaadataa cunto tamar leh sidii maxay ahayd toole cuntooyinka aan soo sheegay oo kale maxaa la dhahaa dalaga cuntooyinka dalaga la yiraahdo maxay ahayd toole dalaga sida cambuulada maxay galleyda qamadiga masirta waxyaabaas masagada waxyaabahaas oo kale haddii iyo maxay ahayd toole maxaa la dhahaa cuntada cagaaran oo kaleeto ole ayadana oo leh vitamins iyo maxaa la dhahaa mineralis iskugu jiro ayadana leh maxay ahayd toole bataatiyada bocorada waxyaabahaas oo kaleeto ole ayagana aad waxay uleeyihiin kii caanaha oo asigana maasha allah vitamins fada badan leh proteins leh maxaa la dhahaa ka qeyb qaato hooyada maxaa la dhahaa magaciiseeda malaayga hilibka cuntada waa inay cunto lahaata nuuc kasta oo laga heli karo maxaa la dhahaa nafaqa sida hore soo sheegay nafaqada waxay u kala tahay kaar inay cuntada ka kooban tahay kaarbis ka kooban tahay protein ka kooban tahay minerals ka kooban tahay vitamin ka kooban tahay hooyada inay qaadato biyo badan biyo badan oo maasha allah ay qaadato because hooyada saacada badan ay sooman tahay waa inay qaadataa ma habeenkii biyo ku filan biyahaas oo aynan ku imaan karin maxaa la dhahaa dehydration waxa loo ku imaan karin because laba qofood waaye macnaha inta biyo hal qof qaadan lahaa ka badan inay qaadato waaye inta badan saddex liitar dadka yidhaahdaan si si macnaha u kala yaryareysato hal mar lama qaadan karo marka taasaan ugu fiican cuntooyinka ugu fiican la qaato cuntada dalaga wadanka laga helo cuntada ugu fiican oo maxaa la mineraal leh oo vitamin leh oo protein leh dalaga qudaarta cagaaran hilibka malaayga waxaasoo dhan waxay leeyihiin maxaa la dhahaa vitamins iyo waxay leeyihiin marka hooyada waa inay cunto ka kooban dhammaan macnaha qeyb qeyb qeybba ha ka ahaatee waa cunto ka kooban macnaha in hal nuuc cunto cunto ma ahan macnaha haddii carbohydrates keliya cunto meesha waxaa ka baxaya proteins kii cuntada laga helayo haddii iska ilaaliso marka cuntada laga heli karo dhammaan kulli waa inay cuntaa hooyada ee taladaada ku wajahan hooyooyinka aan kasoo sheekeynay ugu dambeyntii maxay noqonaysaa runtii waxaan kula talin lahaa waxaan tala ahaan usiin lahaa in hooyada haddii ay iska dhaafi karto soonka sida khaasatan hooyooyinka oo bilaha dambe ku jiraan sida second trimesterka iyo taas hadday dhaceyso hooyada haddii hooyada ida dhib ku tahay ramadaanka waa iska dhaafi kartaa alxamdulilah diinteena waa ugu fasaxday marka waxaan kula talin lahaa haddii hooyada soomeysana inay hooyada qaadato cunto aada u wanaagsan qaadato oo maxay ahayd oo le saan usoo sheegnaba leh cunto ku filan inay qaadato iyo taasoo ku joogi karto biyo badan hooyada inay qaadato in caafimaadkeeda hadday ka aragto tabardarre iyo hadday tareento in soonkeeda iska dayso haddii laakiin ay u aragto inay soomi karto inay cunto fiican qaadato cuntadeeda ku dadaasho caafimaadkeeda ku dadaasho hooyooyinka uur kale waxaan kula talinayaa inay isbitaalada tagaan maxaa la baaritaan iyo wax isku sameeyaan oo macnaha xaaladooda caafimaad la socdaan taasaan kula talin lahaa
aad ayay u mahadsan tahay doctoraysa basra daa-uud salaad oo ku takhasustay cilmiga janakolojiga toddobaadkanna marti ku ahayd barnaamijka haweenkeenna way ku mahadsan tahay wakhtigeedee intaan dib uu kulmi doono barnaamij midkan la mid ah haddii uu rabbi qadaro nabad dhegaystayaal